جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi araxmaani araxiim waa duhur jamcaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay afarta bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ayaa walaa xoogan ka muujisay awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta iyo fashilka ku yimid kooxda riddada soomaaliya kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii xasminta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud hoggaanka dhaqanka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka naqiibkii beesha xawaadleh oo ku shahiida duqayn diyaaradaha saliibiyadda maraykanka ay kula beegsadeen degmada moqokori wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka warbixisay howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas shaqaalaha duulista hawada ah ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah oo ay samaynayaan
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa walaa xoogan ka muujisay awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta iyo fashilka ku yimid kooxda riddada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed rabbaani la taliyaha madaxweynaha maraykanka ee arrimaha afrika gaalka lagu magacaabo muscad boolos ayaa ka deeriyey xaaladda amni darri ee kooxda riddada soomaaliya waxa uuna shaaciyey in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanku ay ka walaacsan tahay kobaca awoodeed ee geesyada towxiidka mujaahidiinta xarakada al-shabaab waraysi uu siiyey warbaahinta aljaziira ayuu muscad boolos ku sheegay in kooxda riddada soomaaliya uu xaalkoodu haatan uu aad u liito halka mujaahidiinta al-shabaabna ay ku tallaabsadeen ayuu yidhi horumar baaxad leh iskuna fidinayaan dhul aad u ballaaran بالموضوع الصومالي طبعا الوضع آه، سيء جدا الحقيقة يعني آه، بتمرق بمراحل مرقت بعدة مراحل يمكن في بعض المراحل شفنا بعض التحسن ولكن arrinta soomaaliya dabcan xaaladdu aad ayay u xun tahay runtii waxay soo martay marxalado kala duwan laga yaabee marxaladaha qaar waxaan aragnay xoogaa horumar ah laakiin xaaladdu dhowaanahan aad ayay u xun tahay waxaana aragnaa in al-shabaab ay horumar samaynayaan oo ay isku fidinayaan dhul aad u ballaaran oo ka kooban tuulooyin deegaanno iyo magaalooyin waana arrin aad looga walwalo آه، وبعض البلدات وهذا شيء آه، مقلق جدا
la taliyaha madaxweyne trump gaal muscad boolos ayaa dhanka kalena si guud waxa uu walaac aad u xoogan uga muujiyey xaaladda amni darri ee ka taagan geeska afrika waxaana hadalkiisan uu imaanayaa xilli uu fashilmay duulaankii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday gudaha wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid rabbaani kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii xasminta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud sida warbixintan uu ku haya xaaris cabdulqaadir
kataab al-akhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo ka mid a aflaamta jihaadiga kaas oo si waafiya u soo bandhigaya sida u dhacay dagaal culus oo dhowaan ka dhacay degmada ceeldheer ee ku taal wilaayada islaamiga galguud ee bartamaha dalka soomaaliya howlgalkan ayaa allah fildhigii u dhaca sida ay mujaahidiintu u soo qorsheeyeen waxaana muuqaalkan ay soo saartay kataab al-akhbaariya lagu daawanayaa qaabka u dhacay weerarkii qorshaysnaa ee mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhigyada malishaadka murtadiinta waxaa la arkayaa mujaahidiinta oo si istaraatiiji ah ugu dhaqaaqaya saldhigyadii muhiimka ahaa ee magaalada ay ku lahaayeen murtadiinta taas oo ugu dambeyn keentay in ay mujaahidiintu si buuxda la wareegaan gacan ku-haynta degmadaasi sidaba filimkan lagu daawanayo iyadoo mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan xarumaha murtajiinta xilli la baacsanayo firxadka malishaadka ridada ee dagaalkaasi ka badbaaday عدونا القاسم الغدر والموت باب يصطلي حارة منا ويوم الحساب النار لابد ما يجرع الحصى عدونا القاسم الغدر firxadka cadowga ayaa ka mid ah muuqaalada ugu xiisaha badan ee ku jira filimkan kooban balse soo bandhigaya wacdaraha ay mujaahidiintu ka dhigeen macrakadii dhowaan ka dhacday degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud kama marna muuqaalkan inta uu soo bandhigayo khasaaraha baaxad leh ee gaaray cadowga in dhanka kale uu bannaanka keeno xaqaa'iqda wixii ka dhacay magaaladaasi iyo khasaaraha xooggan ee murtadiinta allah fildigii la gaarsiiyey taasoo bannaanka soo dhigaysa sida kusoo idlaaday howlgalkaasi oo ahaa mid shaafiya quluubta muslimiinta gaadiid khaniimo ah ay qaarkood ku rakiban yihiin qoryaha culculus ayaa la arkayaa inta uu socdo muuqaalkan waxaana ka mid ah khanaa'imta usoo gacan galay mujaahidiinta qoryo ay lahayn cadowga kuwaasoo isugu jira noocyada kala duwan ee hubka filimkan waxa uu sidoo kale diiradda saaraya soo bandhigidda beenta iyo wararka marhabaabinta ah ee madaxda riddada ka faafiyeen weerarkii guulaystay ee dhowaan ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud kaas oo ay murtadiintu isku dayeen inay qariyaan khasaaraha gaaray ciidamadooda
waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay si geesinimo leh u jebiyeen weerar ay ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay si geesinimo leh u jebiyeen weerar ay ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab saacaddan hadda la joogo waxaa la aruurinayaa meydadkii kooxahaasi iyo dad kooban oo dhaawacyo ah iyo kubaha kuwa habow ah ciidankeennuna waxay daba joogaan kooxdii magaalada intii dhimatay ama dhaawacantay marka laga reebo kuwii kale oo meydad iyo dhaawac wata oo sii laabanaya ayay sii daba joogaan ciidanka saacaddan hadda la joogo waxaa la aruurinayaa meydadkii kooxahaasi iyo dad kooban oo dhaawacyo ah iyo kuwa habow khasaaraha dagaalka ku soo gaaray kooxa kooxda khawaarijta qiyaastii meydadka hadda la hayo waa soddomeeyo laakiin waxay qaateen oo la hubaa meydad kale iyo dhaawacyo badan oo gaaraya ilamaa lixdan khasaarahooda dhimashadu wuu gaarayaa dhaawacooduna ilaa konton ayuu kor u dhaafay xogta aan helayna
geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waad aragteen sida sharafta leh ee wanaagga leh ee geesinimadka leh ay cadowgii ugu babac dhigeen u baacsadeen u laayeen ee haddana meel walba uu daadsan yahi waa idinka mahadcelinaynaa waad aragteen sida sharafta leh ee wanaagga leh ee geesinimadka leh ay cadowgii ugu babac dhigeen u baacsadeen u laayeen ee haddana meel walba uu daadsan yahi
si kastaba muuqaalada cadcad ee kitaab alakhbaariya waxay soo bandhigayaan muuqaalo si toosa u burinaya sheegashadaasi oo ah mid ay markan itusi itaabsi uga jawaabtay kamaradda kitaab alakhbaariya bakhtiyo fara badan oo dhooban barxadaha iyo sidoo kale goobihii lagu dagaalamay iyo sidoo kale saldhigyadii lagu dagaalamay ayaa ka mid ah muuqaalada muhiimka ah ee uu soo bandhigayo filimkan macrakadii ceeldheer waxay ka mid ahayd weerarada abaabulan ee mujaahidiintu kula xisaabtamayaan cadowga islaamka waxaana allah fadliga dagaalkaas oo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ee mujaahidiintu ka soo saareen murtadiinta looga dilay in ka badan lixdan askari oo murtadiin ah kuwaas ay ku jireen saraakiil badan oo horboodayey dagaalka shareecala dirirka ee ka dhanka muslimiinta iyo sidoo kale askar calashadshaqaystayaal ah kuwaasoo bakhtiyadooda ay kitaab al-akhbaariyah muuqaalkan ku soo bandhigtay si ay cibro ugu noqdaan kuwa ka dambeeya ee murtadiinta ah ee weli u taagan damaca iyo iskudayaga ah in ay tirtiraan nuurka shareecada islaamka
hoggaanka dhaqanka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka tacsiyeeyey istishhaadka naqiibkii beesha xawaadle oo ku shahiiday duqeyn diyaaradaha siliibyadda maraykanka ay kula beegsadeen degmada moqokori ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo ku hadlayay afka hoggaanka dhaqanka ee qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka allaha u naxariistee naqiibkii beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre uu laba habeen ka hor diyaaradaha dowladda salibiyadda ee maraykanka ay ku dileen guri uu ka deganaa degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan ugaaska ayaa ugu horreyn dhammaan bulshada soomaaliyeed uga tacsiyeeyey geerada naqiibka si gaar ah ehelkii iyo qaraabadii uu naqiibka ka tegay isagoona tilmaamo in qof weliba maalin geerida uu dhadhaminayo naqiibkana loo beegsaday in beeshiisa uu ku hogaaminayay shareecada alleh inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi ma akhad walahu ma acdaa wa kulla shayin cindahu biajali musamaa awalan waxaa halkan tacsiyo kaga diraynaa dhammaan ummadda muslimka ah meel walbay joogto khaasatan ummadda soomaaliyeed annagoo ah hogaanka dhaqanka waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala qabrigiisa khayr ha ka siiyo allah tabaaraka wa tacaalana sabar iyo iimaan hanaga wada siiyo annaga iyo ehelkiisa iyo qaas ahaan beeshii uu naqiib ku ahaa xaaji cabdiraxmaan xiirey barre waxaa allah tabaaraka wa tacaala u qadaray inuu allah tabaaraka wa taala diintiisa u shaqeeyo dadka oo odayga iyo hogaanka u yahayna usoo dumo allah tabaaraka wa tacala kitaabkiisa ay ku dhaqmaan sidaas ayaana loo beegsaday oona loo dilay ugaaska ayaa dhanka kale naqiibka ku sifeeyey inuu ahaa nin ka shaqaynaya wanaagga iyo in beeshiisa uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka guud ahaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed masiirkeeda iyo danteeda nin ka shaqeeya ayuu ahaa nin wuxuu ahaa allah tabaaraka wa tacaala diintiisa jecel nin wuxuu ahaa ku dhaqanka shareecada alla tabaaraka wa tacaala marnaba aan ka labalabaynin wuxuu ahaa nin mar waliba iyo mar waliba u taagan in alla tabaaraka wa tacaala kitaabkiisaas dadka dan guud iyo qaas bay ugu jirto dareensanna maanta hadafka gaalada ay soo duushay waxaa loo dilay ee maanta gaalada ikhtiyaalkaas ugu samaysay ee asiga oo gurigiisa joogo oo aan furin joogin oo oday dhaqan ay u dishinay waa alla tabaaraka wa tacala kitaabkiisa ku dhaqankeeda uu u sacyinaya darteed waxaan leenahay marka alla tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto shahiidkiisana alla tabaaraka wa tacaala ha ka aqbalo reerka oo kale shareer xawaadana waxaan leenahay sabra ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa qadaray wakhtigii alla tabaaraka wa tacaala ugu
ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa shacabka muslimka ee soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan islamarkaana iska dhiciyaan cadowga kusoo duulay isagoona dhanka kale fariin kulul u diray dowladda salibiyadda ee maraykanka maalin walba waxaa moogta la isu dilayo ee la isu rafaadinayo waa alla tabaaraka wataala diintiisa ummaddeena muslimka waxaan leenahay warka kaca ee maanta cadowgaa soo duulay ee maaragtay xaaqidka ah ee maanta moogtahay moogtahay waxay ugu dambeeyey casriga ah ee leyser loo adeegsado ama daro loo adeego dadka lagu laynayo ee indhaha biramageedyada soomaaliga lama taabtaankeed maalin la laynayo inaan iska fiirsan iska daawano guryaheena joogno suuragal maaha insha allahu tacaala aan kacno ilaahay tabaaraka wa taala aan u hilino dhaqankeena aan u hilino diinteena aan u hilino maanta kor aan u kacno maraykankana waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waad khasaartay waad toogtay sheekh cabdiraxmaan barre haddaad dishayna insha allah tacaala sheekh cabdiraxmaanyaal badane way joogaan horena wax waad u leysay horena insha allahu tacaala mogtahay wax waad u samaysay laakiin waxba kuma istaagin way sii soconaysaa wayna kusii bulaalaysaa waxaana ka maqan gaalada guud ahaan in diinteenna ay tahay diin ku bulaasho dhiig diin dhiig iyo khitaal iyo ilaahay tabarka ugu tirigalay inay tahay marka wakhtigiinnii gabagabada ahaa gaaloway waa la gaari idinkoo haddaad nabad iyo salaamo rabtaanne soo islaam haddaad diidaanne biidn illahi alwaxid ilaxad waxyaabaha dhacayo iyo galaafooyinka idin gaarayo ka badan waad dareemi doontaan hada bilah tawfiiq sidoo kale guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ku hadlayay afka golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka naqiibka isagoona si kooban ooga hadlay sifaadkii naqiibka uu lahaa waxaan halkan tacsi ugu dirayaa eheladii walaalkeen xaaji cabdiraxmaan xiirey barro shahaadadiisa allaha aqbalo waxaan leeyahay walaalkaasi marxuumkaasi shahaadadiisa ilaahay ha aqbalo eheladii iyo qaraabadii iyo owlaaddii iyo xaasaskii ou ka shishiidayna insha allahu tacaala sabar jamiil ee allaha ka siiyo xaaji cabdiraxmaan xiirey barre wuxuu ahaa nin sifaad fara badan oo wanaagsan caan ku ahaa wuxuu ahaa nin ummadda oo mas-uulka u yahay ama dhaqanka naqiibka u yahay nin allah kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala in lagu dhaqmo ugu yeerayey wuxuu ahaa nin wala iyo barihiisa ay cad yihiin kuwa beegsadayna insha allahu tacaala waxay kula dagaalameenna waa intaa oo keli ah ilaahay shareecadiisa hirgelinteeda ummadda inay wala io bara yeelato ka shaqayntiisa intaasi ayaa col lagu ahaa cid walboo wax xasi sheegtana waa lala coloobaa man qaala alxaqa qutila cid walboo xaq sheegtana waa la dilaa waxaan leenahay walaalkaasi cumri oo ilaahay siiyey subxaana wa tacaala cumrulkhaalib ah cumrigiisana wuxuu ugu faa'iidaystay hirgelinta shareecada islaamka iyo tadbiiqinteeda inuu ummadda gaarsiiyo ummadda inuu fikero baryahan dambena insha allahu tacaala waxyaabaha caanka ku ahaa waa waxbarashada sharciga islaamka waxaan xasuustaa in barashada qur'aanka kariimka ah oo ku howlanaa barashada siirada rasuulka sala allahu caleyhi wasalama oo aan kitaab raxeequl makhtuum ah meeluu ku bilaabay oo ku dhameeyey aan goobjoog ahaa walaalkaasi waxaan leeyahay insha allahu tacaala eheladaasi naxariistii janna allah ka waraabiyo guud ahaan waxyaabaha oo caanka ku ahaana dee waa waxyaabnaha aan sheegnay cidda dishayna waxay u dishatay oy u beegsatayna waa intaas nin walboo xaq sheegana waa la beegsanayaa cumrigiisa khaalibkaana ilaahay shahaada ayuu wilaayadii islaamiga ee baay ayaa ka warbixisay howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abuayman isagoo waraysi gaara siinaya idaacadda islaamiga ah ee al andalus sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu ka warbixiyey weerarkii dhabagalka ahaa ee arbacadii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada buurhakaba howlgalkaas oo allaha fadligiisa ciidamada mujaahidiintu ay ku dileen mujrim cismaan mursal cabdulaahi kaarabiin oo ahaa abaanduulaha maleeshiyaadka maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay koonfur galbeed ugu magacabanaa buurhakaba isagii lix askari oo ilaaladiisa ka tirsanaa iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay soo qaniimayseen gaari kuwa ciidanka oo ay wateen maleeshiyaadka hirdada sheekh abujacfar ayaa isdultaag ku sameeyey murtad kaarabiin iyo dhibaatadii uu ku hayay dadka muslimiinta ninkaasi waa nin mujrim ah oo aad u dhib badnaa oo muslimiinta deegaankaas deggan gaar ahaan beesha uu ka dhashay ay dhib badan iyo rafaad badan ku qabeen aadna looga caban jiray ummadda muslimka ahna dhibaato badan u geystay tan iyo taqriiban muddo aan isleeyahay afar iyo toban sano kama yarana halkaa ku sugnaa inta murtadiinta ay joogeenba iyo abxaarada ay joogeenba halkaa ku sugnaa ahaana muxariga rasmiga ah ee ciidanka hadda ku sugnaa degmada buurxakaba abaanduulana u ahaa taliya ku-xigeenna u ahaa ayuu ahaa ninkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maanta soo afjaray gacanta mujaahidiinta ayuu ku baxay halkaas ayuu ku dhintay asagoo qori weyn weli ku dagaalamayo baabuurkiisana waa lasoo qaatay alxamdulilaah ciidankii la socday qaybo fara badan oo ka mid ah oo istaafkiisa ay ku jiraan halkaasay ku baaba'een oo dhamasho dhaawa ay ku noqdeen ninkaasi marka nin noocaas ah oo wuxuu ahaa muslimka aad u dhabay oo ummadda gumaaday buurxakaba gaar ahaan degmada gudaheedii magaalada gudaheedii iyo agagaarkeediba howlgallo fara badan ka sameeyey oo ummad badan meeshaasi ku gumaaday oo ku dilay dhaqaalaha muslimiinta dhacayay oo muslimiin badan dhaqaalahoodii cunay maxay ahayto dad badanna isku dayay inuu gaalnimada ku biiriyo gaaleeyo nin noocaas ayuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maanta soo afjaray asagaan ugu mahad celinaynaa awalan wa aakhiran waxaan markaa bogaadinayaa insha allahu tacaala raggii mujaahidiinta ahaa ee howlgalkaasi fuliyey gaalkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay in uu halkaa ku soo afjarmo waxaan leeyahay acazakum allahu wa jazaakum allahu khayran camalkaas khayrka badan leh aad qabateen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idin saaro aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ilaahay camalkiina ikhlaasa idinkaga dhigo miisaanka xasanaadka idin saaro jannatulfirdows alaclaana abaalkiina allah ka dhigo si fiican baad yeesheen waajibkiinana waad gudateen muslimiintana waad ka farxiseen saad muslimiinta uga farxiseen qalbigiina ilaahay subxaanahu wa tacaala farxad ha u geliyo baaraka allahu fiikum isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay wuxuu baaq dheer u jeediyey maleeshiyaadka hirdada ee maalin kasta ku le-anaya furimaha dagaalka runtii maleeshiyaadka murtadiinta oo furin kasta dagaal uu ka dhaco gaalka saliibiga kaga soo horreeya oo gaashaanka u ah oo tan maanta hadda halkan ka dhacdayna aad dareemayso ama aad arkaysaba inay ku leedeen oo amxaara hadda meesha waxba kuma gaarin ayaga ku baaba'ay waxaan leeyahay maalin kasta dagaalkii dhaco idinka ayaa furunta yaallo oo meesha ku baktinaya qaarkiina ayaga oo noolnool lasoo qabanaya qaarkiina ayaga oo dhaawacooda uu ku rafaasan yahay isbitaalada iyo meelaha xarumaha ridada ay joogto ku rafaasan yahay ayagoon waxba loo qabanaynin oo meelahaas ku dayacan waxaan leeyahay isdabaqabto oo caqligiina ha shaqeeyo u soo laabta iimaankii iyo islaamkii aad ka baxdeen u soo laabta muslimiintiina ku soo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina ku soo laabta diintiina ku soo laabta idinka ayaa u baahan diinta iyo islaamka iyo bulshadiina idinka ayaa u baahan inaad dhamataan ama aad daawacantaan ama xaara aad ku hoos jirtaan oo gaalnimo aad ku dhex jirtaan waxay idin taraysa malahan waadna aragteenoo waad dhadhamiseen xanuunka geerida waad aragteen bakti in la noqdo maxay ahayto gaalnimo lagu dhinto waad aragteen lagu dhaawacmana waad aragteen gaalo lagu hoos jirana waad aragteen waxaad ka faa'iideyna ma jirto islaamka idin khayr badaneed islaamkiina ku soo laabta bulshadiina mujtamaciina muslimiinta ahna ku soo dhexlaabta mar kastana waa la idin soo dhoweynayaa kuwii idinka soo tagay sidii loo soo dhoweeyey kasii qurux badan ayaa la idin soo dhoweynayaa gaalnimo inaad ku dhammaataan oo aakhrana cadaab idin dambeeyo waxaad ka faa'iidaysaan ma jirtee ka soo laabtaan leenaha insha allahu tacaala hadalka waaliga wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu imaanayaa xilli ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee baay ay sii kordhiyeen howlgallada kala duwan ee lagu bartilmaameysanayo cadowga allaah kuwaasoo siyaabo kala duwan uga dhacaya magaalooyinka ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayadan waxaana u dambeeyey weerarkii duleedka buurakaba ee lagu dilay sarkaalkaas lagu magacaabi jiray kaarabiin iyo maleeshaadkii la socday mahadsanid bashiir ugu dambayntiina shaqaalaha duulista hawada ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah oo ay sameynayaan nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya ururka shaqaalaha duulista hawada ee kenya ayaa soo saaray ogeysiis socon doona muddo toddoba maalmood ah oo ku saabsan shaqo joojin ay samayn doonaan kadib khilaafyo hareeyey shaqada iyo saamayn ka dhalatay heshiisyo la joojiyey tallaabadan shaqo joojinta ah ee la qorsheeyey waxay carqaladayn kartaa haddii ay dhaqan gasho howlaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee ugu weyne kenya oo ah mid ka mid ah xarumaha duulimaadyada ugu mashquulka badan qaaradda afrika moses midiema oo ah xogayaha guud ee kaw ayaa diiday inuu cayimo goorta ay shaqo joojintu bilaaban doonto isagoo sheegay inay bilaaban karto wakhti kasta kadib marka uu dhammaado muddada ogeysiiska hay-adda garoomada diyaaradaha ee kenya oo magaceeda loo yaqaano ka oo xiriir ay la samaysay wakaaladda wararka royters ayaa ka gaabsatay inay faalla ka bixiso cabashada digniinta shaqajoojinta ah ee ay soo saareen ururka duulista hawada ee kenya shaqaalaha garoonka caalamiga ah ee jomo kenyatta ayaa sannad ka hor sameeyey shaqajoojin maalmo socotay taasoo ka dhalatay walaac laga qabay qorshe lagu doonayey in garoonka laga kireeyo adani group oo ah shirkad hindi ah oo uu hogaamiyo guatam adani oo ka mid ah maalqabeennada ugu hantida badan qaaradda aasiya kenya ayaa ugu dambayntii baabi'isay heshiiskii la soo jeediyey kadib markii maraykanku uu ku eedeeyey adani iyo toddoba kale inay laaluush dhan qiyaastii laba boqol lixdan shan milyan oo dollar siiyeen saraakiil ka tirsan dowladda hindiya eedeymahaas oo ay adani group beenisay xogayaha guud ee kawu moses midyema ayaa warqad ku taariikhaysan sebtembar labaatan saddexdeed ah oo ay aragtay wakaaladda wararka royters wuxuu ku eedeeyey guddiga ka kartidaro iyo inay ku guuldaraysteen inay u dhaqmaan si waafaqsan danaha kenya tusaalaha ugu weyn ee kartidarada guddiga iyo sida aysan xaqiiqda ula socon waa dhacdooyinkii dhowaa ee la xidhiiray heshiiskii adani iyo go'aamada kale ayuu yidhi nadiyema isagoona aan cayimin muddada ay shaqo joojintu socon doonto aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisa waxay u dambeysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu